howlgalkan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka soconayay deegaano ka tirsan gobolka gado gaar ahaana deegaanada u dhexeeya luuq iyo doolow ayaa waxaa iska kaashanayay ciidamada ammaanka ee xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi gado dagaal khasaare geystay ayaana ka dhacay inta u dhexaysa luuq iyo doolow kaasoo dhex maray al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanadaasi howlgalkan oo labadii maalmood ee u dambeysay si weyn uga soconayay deegaanadaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay deegaanadaasi ay tuulooyin hoos taga degmooyinka luuq iyo sidoo kale doolow ay gaareen xubno ka tirsan al-shabaab islamar ahaantaana ciidamada oo taa ka duulaya waxaay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ka bilaabeen gobolka gado gaar ahaan deegaanadaasi u dhexeeya luuq iyo doolow mas-uuliyiintii hogaaminaysay howlgalkaasi ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka sifeeyaan deegaanadaasi siday hadalka u dhigeen kooxda al-shabaab islamar ahaantaana ay howlgallada sii wadi doonaan daahir maxamed nuur oo ah guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka gado islamar ahaantaana qayb ka ahaa mas-uuliyiintii hogaaminaysay howlgalkaasi ayaa ka warbixiyey ugu horeyn ujeedka howlgalkan cismaan nuux xaaji macalimo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka gado ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey howlgalka ay qaadeen ee ka bilowday inta u dhexaysa luuq iyo doolow halkan waxaa kaloo nagu mahad celinaya maamulka degmada ugu horreeya guddoomiyaha guddoomiyihii yurkub dhammaan saraakiisha qaybahooda kala duwan oo maxaan ku rahdaa ciidanka hogaaminaysay waxaa ka dhacay halkan howlgal qorshaysan oo aad iyo aad muhiim u ah waxaa go'doon ahaa muddo wakhti ahba waddada u dhexaysa doolow iyo luuq maanta ciidanka waxay ka howlgaleen degmada luuq dhanka kalena waxay ka soo howlgaleen beled xaawa iyo doolow ayagoo hogaaminayaan maamulada iyo saraakiishii ciidamada sidii taliyaha guutada iyo abaaduulaha ee qaybta iyo saraakiishii boliiska iyo nabadsuguddaba dhammaan maxaan ku rahdaa degmooyinka waa laysaga soo gurmaday halkaa waxaa ka dhacay dagaal aad u ba'an nimankii nabadiidka ahaana waxaa ku gaaray khasaare aad u ballaaran ilaa afar qof waa kaga dhinteen halka iidaheed dhowr qofna maxaan ku rahdaa ee dhaawac ay ku jiiteen aad iyo aadaan maxaan ku rahdaa ugu mahad celina ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si ay saaka u dagaalameen insha allahu tacaala howlgalkan waa sida u bilowday mar dambe waxaan filayaa inuusan ciidankan maxaan ku rahdaa meelaha uu sii joogi doonin waxaan jecelnahay taliska iyaga inuu noqon doono geed weyne aad iyo aad u maasantiin dhammaan saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmada maamulka degmooyinka siday u gurmanayaan maalmihii lasoo dhaafay howlgallo aad u xoogan ayaa ka soconayay deegaanada u dhexeeya luuq iyo doolow iyadoona mas-uuliyiinta maamulku ay sheegeen in ujeedka uu yahay in ay xaqiijiyaan ammaanka waddooyinkaasi oo ay sheegeen in ay maalmahan halkaasi ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo